cunada maskaxda waa badan yihiin marka lama dhihi karo waa schizophrenia cudurada waalida ama waa depression maxaa waay cudurada laga hadlaa cudurada miya balwada balwada hataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka ma waxaa laga hadlaa dad qaadka ku waashay adiga waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa waxaa loo baahan yahay in maaragtay la baaro ma waxaan ka hadlaynaa dadka waalan oo schizophreniga bipolar wax la dhaho mase waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka oo ah balwada laakiin waxaan kala inaan ku darsado waxaan ka hadlayna waxaa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo wax la dhaho p t s d post traumatic stress disorder af ingiriiska lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida waa p t s d oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabto inay wax ka qabato waayahay ragga iyo dumarku may ku kala badan yihiin xanuunada dhimirka soomaaliya aniga ma arkin dad baaray cudurada dhimirka waa la baaray ma ku badan yihiin dalka mise ma ku badno laakiin ma arkin inay u kala saareen rag iyo dumar laakiin aniga waxaan soo arkay khibradayda aan ku soo arkay somalilan oo haddana beledweynaan joognaa xamarna dhowr jeeraan ka shaqeeyay waxa waaye aniga saan u arkay ragga inay ku badan yihiin waxaana u arkaa waxay noqon kartaa laba sabab kow waxay noqon kartaa dumarka inayna imaanaynin oo ayna soo raadsanaynin caawinaad ay guriga joogaan oo ay xanuunkooda qarsanayaan waa dhici kartaa taas sababay noqon kartaa laakiin sababta aniga aan u malaynaa inay tahay waxa waaye ragga inay yihiin ragga probleemka faraha badan ayaga ay la kulmeen for example p t s t raggii dagaalka dumar dagaal ma galaan raggaa galo marka waxaa u malaynaa taasna inay ka imaan karto iyo qarxyadan faraha badan iyo dagaalkan faraha badan maqaayadaha la qarxinaa dumar ma joogaan ragaa joogo maano marka ani waxaan u malaynaa inay tahay ragga inay ugu badan yihiin dumarkana inay dhibkooda qarsanayaan ay guriga ku haystaan fariinta aada u dirayso dadka soomaaliyeed markay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh maxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda fariinta aan u diraa dadka soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo cudurada dhimirka in wax laga qaban karo dad fara badan oo soomaaliya ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool anigu waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo burcaan ku arkay xabadweynaan ku arkay dhalinyaro ku dhalatay oo ku kortay dibadda anigu waxaan dhihi lahaa hala fahmo dalalka aan joogno qurbaha badidayn waxaan u nimid inaan joogno badi ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana soomaaliya caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur soomaaliya yihiin laakiin waa caruur denisha caruur swedisha caruur maraykana wadeba meeshay joogaan taa ha la fahmo aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaallo waalidka soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga qurba jooga badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan